kulanti wacan oo wanaagsan star fm codka gobolka waqooyi bari nagala socotaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hogaanka star dhegeystayaal qeybtiisa koowaad aad ku dhegeysan doontaan dhegeyste waxawaaye wargeysyada ugu waaweyn waxyaabihii ay ka qoreen dhegeystayaal waa wargeysyada ugu waaweyn the daily nation the standard ahna kuwa ugu afka dheer dalka dhegeystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee bogagooda ku qoreen baan eegi doonaa dhegeystayaal ee soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliifa idinla socodsiinaya waa labaiy labaatanka bisha muxaram amba bisha koowaad ee islaamka sanadka kun afar boqol afartan iyo shan maantana labaiy labaatan ay tahay bishaasi halka bisha kalena ay tahay sagaalka bisha sideedaad ee agast sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka dhegeysta soo dhawaad leenahay bogoga koowaad haddii aan ega wargeysyada the standard and the daily nation haddii aan ku bilaabo wargeyska the daily nation bogiis ugu horeysa ama bogiisa ugu horeeya waxa uu ciwaan kaga dhigay dhegeystayaal halsena ayaa la kasoo wareegatay dabcan xilligii doorashadii kenya ee ka dhacday dhegeystayaal doorashadii sanadka hore waana sagaalkii bishii sideedaad ayuu leeyahay dhegeystayaal doorashadaas oo ay dhexmartay dabcan afar masharax ayuu bogiisu ku leeyahay dhegeystayaal loolan adagna dhexmartay balse ugu dambeyn uu ku guuleysto ayuu leeyahay madaxweynaha haatan xilka haya william ruuto oo maalinkaasi ka codeeyey dugsiga kosachey waa dugsiga hoose dhexe ee kosachey oo ku yaala deegaanka sugoye ee dhegeystayaal ee ismaamulka sangiishu halkaasuu madaxweynaha ka codeeya ayuu leeyahay dhegeystayaal oo wargeyska the standard uu bogiisa ku sheegaya dhegeystayaal oo hal sana ayaa kasoo wareegatay wuxuuna ku faahfaahiyey warbixintaasi ama qodobkaasi bogaga labaadii saddexaadii iyo afaraad ayuu ku faahfaahiyey dhegeystayaal oo arrimo badan ay kaga hadleen dhegeystayaal waa uu kaga hadlay wargeyska the daily nation the standard aan iraahda dhegeyste waa boggaas ayuu ku sheegaya oo faahfaahinta halkaas ayaad wargeysadeeda dhegeystayaal kaga bogan kartaan haddaba wuxuu wargeyska leeyahay in doorashadaasi sagaalkii bish sideedaad ee sanadka hore dhacday uu ku guuleystay william ruuto uu helay codad gaaraya toddoba milyan hal boqol toddobaatan iyo lix kun boqol afartan iyo kow cod dhegeystayaal kuna guuleystay inkastoo dacwad maxkamadda aaday balse la dhaariyay saddex iyo tobankii isla bishaasi dhegeystayaal ayuu wargeyska the standard bogiisa dabcan koowaad uu ku sheegay dhegeyste wargeyska the daily nation dhegeystayaal haddaan soo qabto dhegeyste waxaa bogogiisa lixaad jawaab jawaabtii ama falcelintii raila uu ka sameeyey arrintii uu shalay oo hadalhaynta hadalhaynta badan dhalisay oo eedeyn badanna dabcan dadka baraha bulshada adeegsada ay u jeediyeen taliyaha booliiska ee kenya kaasoo ay ku tilmaameen inuusan ku hadlin hal hadal aan wanaagsanayn ama aan mudnayn inuu qof mas-uula ka hadlo wargeyska ayaa sheegaya in intuusan raila u jawaabin taliyaha booliiska ee kenya waa jafed kome ayaa isbahaysiga wargeyska uu leeyahay mucaaradka azimio lomoja ku eedeeyey inay lacaga ku bixiyeen sidii dabcan meydadka yaala goobaha meydadka la dhigo loogu eedeyn lahay booliska inay dad badan dileen ama loo adeegsan lahay meydadkaasi inay dabcan meydad badan halkaasi la dhigay dhegeystayaal dabcan koome ayaa difaacay eedeyma uga yimid mucaaradka dhegeystayaal oo boolisku ayuu difaacay eedeymaha mucaaradka ka yimid ayaa ahay inaysan in si arxandaro ah booliska ula dhaqmeen dibadbaxyaashii dhegeystayaal ama dadkii ka qeyb qaadanaya mudaharaadadii ka dhankaha ay dowladda dhegeystayaal wuxuu taliyaha booliska sheegay inay heleen xog sirdoon oo ah in qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ay qarashaad ku bixiyeen inaysan warar ka qaataan meydad si loogu faafiyo baraha bulshada kadibna meydadkaasi loogu eedeeya booliska dhegeystayaal hase ahaatee raila odinga ayuu wargeyska leeyahay arrintaasi isla shalay u jawaabay wargeyskana haatan uu ku xusan yahay wuxuu raila odinga uu sheegay in meydadkaasi dabcan ee iska caddahay oo dhaawacyadii xabadihii ay ka muuqdaan oo meydadkaasi booliska dileen ayuu ugu jawaabay dhegeystayaal hase haatee shakhsiyaadka baraha bulshada dabcan iyo mas-uuliyiin qaar ah ayaa taliyaha booliska ku eedeen in hadal aan wanaagsaneyn ah ama aan mudnayn in qaranka logula hadlo uu ku hadlay ayuu wargeyska leeyahay dhegeystayaal wargeyska dhinacyadii boogagiisa kale ayaynu isii eegeynaa dhegeystayaal wargeyska boggiisa daily nation waa boggiisa labaad wuxuu ku qorayaa dhegeystayaal in shalay la xiray shaksi ka mid a dadka u dooda xuquuqda aadanaha dhegeystayaal oo lagu magacaabo julius kamau dhegeyst waa laba ka mid ah waxaa lagu kala magacaabaa julius kamau wilfred iyo wilfred olaal oo shalay dibadbax ka dhigay magaalada nairobi dhegeystayaal ayagoo ka dibadbaxayay maciishada ama qiimaha sareeya ee maciishada ayuu wargeyska uu leeyahay dhegeystayaal the daily nation dhegeystayaal waana qaar ka mid a dadka u doodo xuquuqda aadanaha loogu yeero waa activist dadka u doodaan dabcan wargeyska ayuu the daily nation bagiisa labaad qodobkaasi ku sheegay dhegeyste qodobo kalea noo socdo wargeysyada baan sii eegeynaa dhegeystayaal haddaba wargeyska the daily nation dhegeystayaal dabcan wuxuu daily nation bagiisa farad ku leeyahay in ayadoo sanadii kasoo wareegatay oo dabcan afar iyo toban milyan oo kenyana codadkooda ku biiriyeen ayuu wargeyska sii leeyahay dhegeyste in weli xaalad ama walaac uu ka taagan yahay isqaqabsi siyaasadeed uu jiro islamarkaana cabasho dhankaa taa maciishada ay sareyso ayadoona wargeysku uu sheegayay in madaxweynaha xaatan xilkahaya xilligii ku jiray ololihiisii doorashada uu sheegay in qiimaha sarreeya maciishada inuu asa yareyn doono markuu xukunka qabta dhegeystayaal hase ahaatee arrintaasi ayaa laleeyahay xaba inaysan iska bedelin dhegeystayaal haddaba iyadoo la rajeynayay in wadahadallada mucaaradkii azimiyo maanta ay bilowdaan ayaa hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradkii azimiyo la umoja wan kenya raila odinga uu sheegay inay soo dhoweynayaan ayna u diyaar garoobeenba wadahadallada dhegeystayaal kaasoo la filaya inuu ka dhaca waa dhismaha xarunta bomas of kenya ee magaalada nairobi dhegeystayaal haddaba isbahaysiga mucaaradka azimiyo la umoja dhegeystayaal ayaa qodobadii toban ayaan waxaa ka mid a dhegeystayaal in xal loo helo wadahadallada qayb ka noqdaan qiimaha sarreeya ee micishada in hanaanka doorashada la eego ama si loo ogaado ciddii guuleysatay doorashadii hore ayay cusmiyo codsanayeen qodobada codsanayeen ayay ka mid tahay in dib habeen lagu sameeyo guddiga adeega aan yaraahda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka waa i e b c dhegeystayaal ayuu wargeyska the daily nation bagiisa shanaad ku sheegaya dhegeystayaal weli qeybihii hore wargeysadan kuwada jirnaa goordhowna qadadka taleefanada idin furi doonaa wargeyska waa the standard bogiisa sideedaad ayuu wuxuu ku leeyahay barasaabka ismaamulka busiya paulo toma ayaa lagu soo waramayaa in uu isbedelo ku sameeyey ama iskushaandheyn ku sameeyey dhegeystayaal dabcan golihiisa sare ama golihiisa fulinta dabcan waa dabcan golaha sare ama wasiiradiisa dabcan haddaba iskushaandheyn ayuu sameeyey magacaabiduu sameeyey iyo dabcan iyadoona magacaabadaas wargeyska uu ku sheegaya dhegeystayaal in ninka lagu magacaabo tomis wayama uu sii haysani doono wasaaradda maaliyadda ee ismaamulkaasi horaanna uu ahay kusimaha wasaaradda isgaarsiinta dabcan ee ismaamulkaasi dhegeyste halka bamela aworina loo magacaabay waa madaxa adeega dadweynaha ee ismaamulka busiya isagoona xilkaasi kala wareegay andrew nikitari dhegeystayaal halka nikitarin asana loo bedelay wasaaradda dabcan gaadiidka iyo wadooyinka dhegeystayaal iyo adeega dadweynaha dhegeyste wargeyska the standard uu bogiisa sideedaad uu ku sheegay iskushaandheynta lagu sameeyey golaha wasiirada ee ismaamulka dhegeystayaal waa ismaamulka busiya ee gobolka galbeedka dalka dib aan ugu laabana wargeyska the daily nation iyo qodobadii kale uu qoray ee ku aadan xaaladda dalka dabcan dhegeystayaal haddaba dhegeyste wargeyska the daily nation boggiisa shanaad waxa uu ku leeyahay in barordiiq loo sameeyey professor misiri mogo oo mar soo noqotay madaxda ugu sareysa dabcan jaamacadda university ama jaamacadda nairobi university dhegeystayaal oo baroordiiq loo sameeyey dhegeystayaal oo dabcan shalya baroordiiq loo sameeyey haweeney toddobaadyo ka hor ama bil ka hor barofesa dabcan waxay geeriyootay soddonkii bishii juun ee sanadkan dhegeystayaal oo holo kala duwan ayay soo qabatay misire mugo oo baroordiiq loo sameeyey ayuu bogga dabcan waa daily nation boggiisa saddexaad uu arrintaasi ku faahfaahiyey dhegeystayaal dhammaantiin wayna soo dhaweynayaa dabcan qadadka taleefoonada ayaanu ayaynu dhegeystayaal idiin furi doonaa goordhow wargeysyadana dabcan waa soo gabagabeynayaa dhegeyste goordhow waa hagaag wargeyska the daily nation wagagiisa kale haddii aan eego waa boggiisa boggiisa wuxuu ku sheegayaa dhegeystayaal boggiisa toddobaad ee wargeyska the daily nation waa dabcan naagta lagu magacaabo nancy gadungu ayaa lagu soo waramaya dhegeystayaal in ilaa kow iyo labaatan shaqaalo ay adeegsadeen oo dowladda ka tirsan boqol iyo konton iyo shan milyan oo shilinka dalka dhegeystayaal waxaa dabcan sidaasi tiray madaxa dabcan maaliyadda waa nancy gudungu dhegeystayaal oo baarlamaanka shalay hortagtay dhegeystayaal waana hanti dhowraha guud ee kenya waxayna sheegtay in shaqaalaha dowladda oo kow iyo labaatan dabcan gaaraya ay dhanka safarada u adeegsadeen lacag gaaraysa boqol iyo konton iyo shan milyan oo shilinka dalka dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal daqiiqadaha noo haray dhegeystayaashan fursad u siin doonaa dhegeystayaal halkaas ayaan wargeysada uga gudbayaa oo qadadka taleefoonada dhegeystayaal soo beegsan kartaan waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal kasoo qabgal wacan aynu leenahay sidee kuwa biristeen hadalhayntu maxay tahay maxaa la hadalayaa dhegeystayaal maqalka idaacadduna waa sidee star f m hallow soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay si wanaagsan aan ku maqlaa haye u gudagal waa hagaa qadkaa ka goy dhegeystaha kale soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
walaal eeshiya bangal waaye reebta walaal waa ku wacanay maasha allah sidee lagu waaberiistay hadalhayntu maxay tahay maqalka idaacaddana waa sidee
maasha allah nabadaan ku waaberisanee maqalka idaacadda waa okay xaaladda waa la fiican yahaa maasha allah wax oo hadalhay oo la hayo hadda saas ma jiro waxaan dhammaan horta muslimiinta waan salaamaya hooyaday qaali oo xaawo ku noo waan salaamaya gawar walaasheey oo madoogaasha joogto nuurtana hadla dha waan salaamaya walaal musey oo cidda aynoo waldeena ku dhinto aan u tacsiyeyna cabdi nagay la dhaho aan leeyahaa janna firdowsi allah ka waraabiyo ehelkiisana ilaahay samar ha ka siiyo wabilaahi tawfiiq walaal wax wanaagsan
subax lamid a waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale ee qadka soo beegsanaya subax wanaagsan walaal soo dhowow wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa maxamed axmed tayo saciid cabdulla wajeer saciid soo dhowow aan kuleeyahay subax wanaagsan waa dhawa walaal wanaagsana wacan sida aan ku habeereysan alxamdulilah wajeer xaafadaan ka jawa jawa maasha allah waan garse soo dhowow haye wax walba si allah subxaana watacaala u talagala ay ku kala socdaan waan garse saaka wargeysada xoogaa ay dhaafteen oo ankeera mashquule waa tahay walow walow idaacadda waa noo jirtaa idaacadda ay noo shidanta maasha allah oo sagaasanka todoba dhibic saddex dhanka hadaleynta waxaan leenahay muslimiinta laba nabad yaal saaxib badan aan kuleeyahay shaqo waana wanaagsan dhammaan dhegeystaha subax waana wanaagsan aan leeyahay lamid lamid ah lamid aan kuleeyahay subax lamid ah dhegeystaha kale qadka taleefonka soo beegsanaya subax wanaagsan walaal soo dhowow waa tahay soo dhowo walaal subax wanaagsan alaykum wacalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan maxamed axmed lamid ah walaal
waa raqoys maamulka jeer alxamdulilah nabadayaan ku waaberisan wax dhibaato mala alxamdulilah waxbarashada socodka adiidka waxaana ganacsiga alxamdulilah waa tahay waan kaaga mahad celinayaa maqalka idaacaddana waa sidee maasha allah maqalka idaacad si wanaagsan walaal subax wanaagsan aan leeyahay dhegeystayaasha howlwadeenada dhammaan adna maalin wacan mid lamid ah dhegeystiya dhegeystayaasha aan qadadka taleefoonka soo beegsanayaan fursadda siinaya soo dhowo walaal haa walaal soo dhow magacaaga halkaad ku sugan tahay
عليك السلام haye m- subax Mandera.
wanaagsan
mandheer haye waa la socotaa aan filayaa aa subax wanaagsan aan kuleeyahay xaalku waa sidee jawigu waa sidee hadalhayntu maxay tahay maqalka idaacaddana
okay waa dheg dheg howlaha si ilaahay ugu talagalay ugu socdaan waa tahay maasha allah waa kaaga mahad celinayaa waa fiican
xigaan fursadda siinaya subax wanaagsan walaal soo dhowow هلو هلو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
وانا مشبحسن قريوات waa tahay soo dhowow aan kuleeyahay walaal وان دواي محمد احمد سماها si wanaagsan
وان في عنا والله المعان بقول بقول وي ارماس الهي او ترجلك كل سعودان الحمد لله نوض باكو عبرني وحا مسلمين صد لقى عوامي ما مقل waa tahay si wanaagsan waa hagaag dhegeystayaha ku xiga hallow isafm
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
محمد مندheer waa tahay m- maqalka idaacadda waa sidee sidee lagu waabiristay maxay tahay hadalhayntu waa hagaa waa kaaga mahad celina walaal Eh, dhegeystaha noogu dambeeyay waa kaa halkaasaan kusoo afmeeraya dhegeystayaal xubintii wargeysada dhegeystayaal iyo sidii kuwa biristeen iyo hadalhaynta iyo maqalka idaacadda halkaasaan kusoo afmeeraya bismi illaahi raxmaan iraxiim dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad nagala socotaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka star oo aan ah, maalmaha arbacada iyo isniinta iyo dhegeystayaal jimcaha ku egno xaaladda dalka maantana ay arbacad tahay dhegeystayaal soo dhawaada waa sagaalka bisha sideedaad ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay labiyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sanadka cusub ee islaamka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee soo dhowaada dhegeyste haddaba barnaamijka xaaladda dalka ee saaka diiradda waxaan ku saari doonaa ee hogaanka haystaa dhegeystayaal ololaha qaran ee ka dhanka ah cudurka daacuunka dhegeystayaal oo haatan dalka ka socda maalmaha soo socdana dhegeystayaal soo gabagabayn doona dhegeyste soo dhawaada qodobkaas ayaynu diiradda ku saari doonaa anigoo maxamed axmed khaliifa barnaamijka idinla socodsiinaya dhegeyste soo dhawaada dhegeystayaal intaanan barnaamijka aan gudaha usii gudagelin dhegeystayaal iyo qeybihiisa kale waxaa nagala socotaan mawjadaha kala duwan ee idaacadda dhegeystayaal waa hal eber shan dhibic sagaal oo nairobi ah mombaaso waxaa nagala socotaan hal eber saddex dhibic shan gaarisa iyo dhadhaab dhegeysta waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal wajeer iyo habaasweyn sagaashan iyo toddoba dhibic saddex masalaan iyo taanariifa iyo balambala waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal mandheera waa ismaamulka mandheera si guud sagaashan iyo toddoba dhibic shan iyo deegaanada deriskale ah waa degmada baladaxa oo hoos tagta gobolka gado ee koonfurta dalka soomaaliya iyo- iyo degmada suufta ee dhankaas etoobiya isla sagaashan iyo toddoba dhibic shan ayaa- ayaad nagala socotaan isyelo dhegeysta waxaa nagala socotaan sagaashan iyo laba dhibic shan marsabadi laysamis siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba mooyaale dhegeystayaal waxaa nagala socotaan eh, siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal muqdisho caasimada dalka soomaaliya idaacadda ambahwadaha gannahay waa star fm soomaaliya sagaashan iyo toddoba dhibic eber aad aad kala socotaan iyo sidoo kale kismaayo oo hoos tagta waa waa xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland siddeetan iyo sagaal dhibic shan dhegeystayaal sidoo kale waxaad nagala socon kartaan dhegeystayaal aalada live streamka dhegeyste waa star f m dhegeyste oo dabcan waa dabcan play storeka kasoo dejiso star f m hadduusan ku degsaneyn kasoo dejiso halkaasi star f m dhegeystayaal star f m kenya aad qoreysaa calaamada astaanta gudan ee star f m lagu garta dhegeystayaal ayaa hag- haggaasi aad aad aad arkeysaa kadibna aad soo dejisanaysaa sidoo kale live streamka waxaa nagala socotaan google-ka ku qoran star f m zeno kenya dhegeystayaal dabcan lifaaq aad ku dhufanaysaa halkaasna idaacadda waad ka dhegeysan kartaa keliya internet baa lagaaga baahan yaha dhegeyste soo dhawaadaadi leenaha qeybaha kale ee barnaamijka hogaan kasta ee xaaladda dalkan usii gudbaynaa dhegeyste waa hagaag dhegeystayaal haddii aan qeybaha kale ee barnaamijka usii gudba haddaba qodobkan diiradda ku saarayna sidaan idiin sheegay dhegeystayaal waa dabcan qodob suqey- waa qodob eh, quseeya qaranka waana dhegeystayaal olaha- ololaha ka dhanka ah ama ololaha qaran ee ka dhanka ah daacuunka dhegeystayaal oo dabcan qaadashada talaalkiisa uu socdo dhegeystayaal maalmaha nagu soo aadana lasoo gabagabeynaya dhegeystayaal haddaba wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa bilowday ololo qaran oo ka dhan ah cudurka daacuunka waxay wasaaraddu sheegtay in ololahan laga fulin laga fu- ama laga fulinayo ama uu ka socdo sideed ka mid a ismaamulada kenya oo halis sare ugu jira daacuunka meelaha laga fulinayo ayaa kala ah deegaanka koonfurta suuba ee ismaamulka homabay beriga ismaamulka kajiado magaalada mooyaale ee ismaamulka marsabed deegaanada kamkunji iyo bartamaha embakasi ee ismaamulka nairobi deegaan baarlamaaneedka waqooyiga wajeer deegaanka bariga mandheera machakos iyo sidoo kale ismaamulka gaarisa haddaba wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in wixii ka horreeyey sideed iyo tobankii bishii toddobaad ee sanadkan gudaha waddanka laga diiwaangeliyey kiisaska cudurka daacuunka oo gaaraya kow iyo toban kun boqol siddeetan iyo kow qof oo kiisaska la xiriira cudurkaasi waxaana xanuunkan ilaa iyo haatan u dhintay boqol sagaashan iyo lix qof oo ka mid ah shacabka ama shacab ka soo jeeda ama ku noolaa lix iyo toban ismaamuul oo kenya ka tirsan dhegeystayaal ololaha qeybo badan oo waddanka ayuu ka socdaa iyadoona bulshada qeybaheeda kala duwan lagu wacyigelinayo waayeelay dhegeystayaal ilmaba inay qaataan iyo dhalinyaraba ay qaataan talaalkaasi dhegeystayaal oo ay aqbalaan keliya maadaama aysan cirbad ahayn oo ay dadka ka cabsadaan balse uu yahay goojo keliya afka lagaga shubaya dhegeyste qodobkaas ayaynu diiradda uh, ku saari doonaa faahfaahinta aad dhegeysan doontaan iyo sida looga hortagaya iyo qaadashadiisa saameynta uu leeyahay qodobadaas waad dhegeysan doont- oo aad dhegeysan doontaan codadaad halkan kaga bogan doontaan dhegeystayaal inta aynu barnaamijka ku guda jirno haddaba talaalka cudurka covid nineteen aan raali noqdo waa cudurka daacuunka oo la bilaabay dhegeystayaal saddexdii bishan dhegeystayaal ayaa lagu ayaa qorshuu yahay in lasoo gebagabeeyo laba iyo tobanka ah, bishan eh, waa saddex beri ama afar cisho kadib dhegeystayaal haddii aan eegno eh, xaafadda islii ama deegaanka ama si guud deegaanka kamakunji ee ismaamulka nairobi ayaa la sheegayaa in dadka ilaa ay haatan talaalka qaatay ilaa shalay la sheegay boqolkiiba ka- konton iyo toddoba dhegeystayaal haddaba wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa dadweynaha ah, dabcan u xaqiijisay in talaalka la bixinaya uu yahay mid aan caafimaadka waxba u dhimeynin oo ay xaqiijiyeen hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo wasaaradda caafimaadka ee kenya dhegeystayaal ee dadkana loogu baaqay dhegeystayaal inay ka faa'iideystaan maalmaha hare ee talaalka la bixinaya dhegeystayaal waxaana lagu booriyey eh, in caruurta waalidka waalidiinta iyo macalimiinta waxa lagu booriyey dhegeystayaal inay caruurtooda u ogolaadaan in talaalka ka dhanka daacuunka la siiyo oo iskuullada haddii loogu tago la siiyo dhegeystayaal waana wacyigelinta eh, oo lagu baraarujinaya waalidiinta iyo macalimiinta dhegeystayaal sidoo kale dadweynaha iyo guud ahaan shacabka ayaa loogu ayaa lagula teliyey inay nadaafadda ku dadaalaan maadaama xanuunkan uu ka dhasho nadaafad darrada dhegeyste weli qeybihii hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa haatanna dhegeyste haddii aan soo qabto adeeg ka mid ah adeega barnaamijka dabcan qeybta waa qeybta ka waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom haddaba shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walbo waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo dhegeystayaal waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisku dirayo sida lipana empesa iyo wax kala iibsiga lacag cadaana dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefoonada casriga ee loo yaqaana smartphones keliya waxaa lagaa doonaya dhegeystay inay hubsadaan halkay lacagtu u dirayaan ilaan horaa loo yidhi hufsiina halbaa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meeshaay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay u dirayaan ama halka ay ku dirayaan dhegeyste haatan adeega hakisha waxaad ka helaysaa qeybta sim tolkit ee safaricom adeegyadeeda ka hesho qofkana markuu embesa isticmaalayo waxaa usoo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada lumin ama lacag qofka uusan inan ka lumin dhegeyste soo dhawaadaada leenahay dhegeystayaal weli qeybii hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa haddaba dowladda dhexe ayaa rajeynaysa in lagu guuleysto in talaalka la siiyo tiro badan oo kenyaan ah dhegeystayaal iyadoona ismaamulla qaar talaalka haatan laga fulinayo iyadoona qorshuhu yahay in talaalka lasoo gabagabeeyey ama talaal qaadashada ka dhanka cudurka ama kahortoga cudurka daacuunka lasoo gabagabeeyey dhegeyste dabcan labiiyo tobanka bishan ooayna ku beegan tahay dhegeystayaal waa maalin dabcan sabtiya dhegeystayaal waa lasoo gabagabeynayaa oo fursadda ha ka faa-iideysana bulshada loogu baaqayaa dhegeystayaal haddaba cod baan goordhow dhegeysan doona dhegeystayaal haddaba waxaa dabcan magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii lagu qabtay kulina isugu yimaadeen saraakiisha qaabilsan horumarinta caafimaadka ee deegaan baarlamaaneedka kamukunji saraakiisha maamulka ee dowladda dhexe iyo shakhsiyaadka u ololeeya arrimaha bulshada haddaba madaxa horumarinta caafimaadka ee ismaamulka nairobi lilian mutua ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixisay talaalka ka dhanka cudurka daacuunka ee la bilaabay saddexdii bishan kaasoo lasoo gabagabeyn doono labiiyo tobanka bishan sideedaad waxay sheegtay in sida shacabka ku nool deegaankawaxay sheegtay in sida shacabka ku nool deegaanka kamakunji ay ugu soo baxeen qaadashada talaalka ay tahay boqolkiiba konton iyo toddobo lilian ayaa dadweynaha u xaqiijisay in talaalka la bixinaya uu yahay mid aan caafimaadka waxba u dhimeynin oo ay xaqiijiyeen hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo wasaaradda caafimaadka ee dalka lilian oo la hadashay star f m ayaa ka warbixisay ama faahfaahisay talaalka cudurka covid nneteen dabcan qaadashadiisa dhegeystayaal tirada haatan qaadata dhegeystayaal baaqay u direysa shacabka aan dhegeysanna codkan
Tunapatiana chanjo ya cholera vaccine kutoka tarehe tatu hadi tarehe kumi na mbili katika subkaunti mbili hapa Nairobi, ambayo ni Embakasi Central pamoja na Kamkunji. Kwa hivi sasa niko katika sehemu za Kamkunji katika Isili North, na tumepata kwamba watu wengi ambao wako nyumbani na katika mashule hawapokei hii chanjo na hii habari kwa umuhimu, na vile tunajua ni kwamba katika Nairobi County wakati cholera ilianza hapo Oktoba 2022 kwa Nairobi peke yake tumepata visa elfu mbili na mia mbili ambazo zilikuwa zimeripotiwa kufikia June 2023 na hapa Kamkunji peke yake tumepata visa kama mia moja 95 kuoneshana kwamba huu ugonjwa upo hata katika hii sub-county. Kuna wale ambao wanaugua bila kuonesha dalili na wanaweza kuambukiza wengine. Kwa hivyo wakati tunatoa hii chanjo, ni njia mwafaka kuona kwamba tunapunguza yale maambukizi ili watu wengine wasiweze kuambukizwa, na pia lazima tuangalie hatua zingine kama kuangalia environment ama mazingira kuwekwa masafi, tunawe mikono yetu kama ni maji ya kunywa tuweze kufanya kwamba yawe salama kwa kuchemsha ama kuweka zile tembe za aquatab na pia wakati tunaenda haja kubwa tunatumia choo vizuri kama ni zile diapers za watoto pia tunazitupa kwenye shimo la taka na pia tuangalie wakati tunakula chakula kile kimepikwa tukule kikiwa moto na zile zingine kama vile fruit salad na vegetable salad tuweze kuosha matunda yetu na mboga kabla ya kukatakata na kutumia pia tunahimiza kwamba wazazi waweze kupatiana ruhusa watoto wao waweze kupatiwa hii chanjo wakiwa kwenye madrasa wakiwa kwenye shule na hata wakiwa nyumbani ni hatua muhimu kwa ajili tukisema kwamba watu wanapata maafa na kufa kwa ajili wa ugonjwa wa kolera na tuna chanjo ambayo tunapokeza watu ni vizuri tujitokeze kwa wingi tuweze kupata hii chanjo na tumeshirikiana pamoja na star fm na wakubwa wa community katika isilii ili tuweze kuwapatia hizi habari. Hapa tulipata kama visa vinne hivi ambavyo watu wamepoteza maisha. Tungependa kusema wakati unapata ile dalili ya kuharisha ama kutapika, hata kabla uanzie kutafuta dawa, kitu cha kwanza ni uanzie kunywa maji kwa wingi. Katika kaunti ya Nairobi tunanuia kufikia watu zaidi ya elfu mia sita na haswa hapa Kamkunji tunanuia kupatia hii chanjo kwa watu elfu mia mbili themanini na mbili na mia mbili na ishirini na tano na tukiangalia leo ni siku ya sita na kufika hapo jana tulikuwa tumepata 57% Kamkunji peke yake. Kwa hivyo tukiangalia katika Kamkunji tunaona kwamba hizi namba pengine ziko chini kidogo, sababu kuna nyumba zingine wakiulizwa wapate hii chanjo hawaitikii. Pia tumetembea kwa shule zingine na madrasa, watu hawajaitikia.
waa tahay haddii aan co- codkaasi halkaasi uga gudbo waxay ahayd waa madaxa horumarinta caafimaadka ee ismaamulka nairobi haweeneyda lagu magacaabo lilian mutua oo shalay ama noo warantay ama star f m u warantay dhegeyste haddaba ah, codad kalea noo soo socda oo ku saabsan dhegeystayaal baaqa loo diraya ee dirayaan dadka u dooda ama daneeya arrimaha bulshada ah, ama u ololeeya arrimaha bulshada dhegeystayaal iyo cod waxaad- codad waxaad dhegeysan doontaan ah, shakhsiyaad dabcan qeyb ka ah dadka ah, talaalka dadka siinaya dhegeystayaal oo xaafadaha la warwareegaya dhegeyste haddaba inta warka noogaga harsan haddii aan halkan idinkula wadaago waxa uu yahay dhegeystayaal cudurka koleraha ama micnihiisu yahay haddaba cudurka koleraha eh, ama daacuunka loo yaqaano xanuunka daacuunka ee afka qalaad loo yaqaano kolera waa cudur halis ah oo ku dhaca ubucda gaar ahaan xiidmaha yar mindhicirka yar ama luqadda afka qalaad lagu yidhahdo small intestine islamarkaana waxyeelo u geysta inta badan sababa inta badan islamarkaana waxyeelo geystaan idhaahde inta badanna sababa ama keena shuban daran mataq tabaryari aad aad ah iyo dhimasho haddaan dhaqso loo daaweyn dhegeystayaal ama dhaqso haddii aan la daaweyn oo laga hortegin cudurka daacuunka ama ereyga ereyga kolera dabcan waa erey ka soo jeeda asal ahaan dalka griiga oo la micno ah sida qulqulka dheecaanka bile oo kale eh, taas oo ah eh, dabafuran qulqul iyo calool socod dheecaanka bile waxaa soo saara beerka waxaana kaydiya xamiitada dhegeystayaal cudurka daacuunka ama eh, dadka qaar ay u yaqaanaan dabaxawda oo inta badan soomaalidu u taqaano shuban biyoodka iyo daacuun calooleed waa cudur ka mid ah cudurada faafo oo luqadda afka qalad lagu yidhaahdo infectious disease ee soo raaca biyaha iyo cuntada waterborne or foodborne dhegeystayaal disease sidaas darteed waxaa laga qaadaa biyaha iyo cuntada wasaqda ah ee aan dhegeystayaal nadiifad ama nadaafada lahayn dhegeystayaal waxaa sababta oo ay keenta cudurka daacuunka bakteriyada la yiraahdo dhegeystayaal vibrio cholera jermis waana jermis ku dhashay inta badan biyaha la cabo iyo meelaha wasaqda ku badan tahay dhegeystayaal haddaba sidaan idiin shee- sheegnay daacuunka wuxuu keenaa shuban aada u badan iyo mataq taasina waxay horseedi kartaa dhegeystayaal in qofka qaba cudurka daacuunka ay biyaha ka dhammaadaan jirkiisana uu fuqbax dhegeystayaal ama dehydration loo yaqaano luqadda afka qalaad ama fuqbax uu ku dhaco taasoo haddana si deg deg ah wax looga qaban waa wax laga qaban karin ama wax laba laga qaban karin dhegeystayaal islamarkaana dabcan ay horseedi doonto geeri ama dhimasho dhegeystayaal sida badan wadamada curu- waa wadamada cudurkan halista ah uu ka dilaaca wuxuu sababaa safmar loo yaqaano epidemic kaasoo bal- ah, taasoo ballaaran oo ay dad badani hal mar wad qaadi karaan ama uu xanuunkan saameyn kara dhegeystayaal xaaladiisana waxay dhalisaa cabsi iyo inuu issocodka istaago oo dadka socdana iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga la joojiye ama goobaha hadduu s- sii batana dabcan eh, dowladaha ay sameeyaan qaarkood in goobaha laga cunteeyo ama maqaayadaha ay xiraan dhegeystayaal waana si l- ee looga hortaga inuu cudurkaasi sii faafo waa dabcan cudurada faafo ayuu ka mid yahay haddaba sidee xal waara loogu heli karaa ka hortegiisa dhegeystayaal bulshada ayaa looga baaqaya inay ka hortagaan dhegeystayaal qodobkaas ayayna saaka diiradda ku saarayna dhegeystayaal waa xaaladda dal- dalka waa dabcan waa ololo qaran waxaana harsan keliya saddex maalmood wuxuuna ku egyahay maalinta sabtida dhegeystayaal adeega barnaamijka qeybta ka ah haddii aan soo qabto waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ee hakikisha haddaba shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag ka lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo dhegeyste waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta la isugu dirayo lipana mpesa lnm iyo wax kala iibsiga lacag cadaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa eh, ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga keliya waxaa laga doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ileen horaa loo yiri hubsiina halbaa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meeshay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay u diraya- ay ku dirayaan dhegeyste dhegeyste haatan adeega hakisha waxaad ka helaysaa qeybta sim tolkid ee safaricom adeegyadeeda ka hesho qofkana markuu embeso isticmaalaya waxa uu soo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada kaalumin dhegeystayaal waana adeega hakikisha iska xaqiiji inaad in- lacagtaada si aysan meel qaldan uga dhicin dhammaantiin waa idin soo dhaweynaya qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaynu kusii shaqeynaa dhegeyste waa hagaag dhegeystayaal ha haddaba co- cod baan haatan dhegeysanayna dhegeystayaal haddaba dadka ka shaqeeya arrimaha wacyigelinta bulshada eh, ayaa shacabka ugu baaqay inay ka faa'iideystaan maalmaha haray ee talaalka la bixinaya waxay waalidiinta iyo macalimiinta ku booriyeen inay caruurta u ogolaadaan in talaalka ka dhanka daacuunka la siiyo sidoo kale dadweynaha ku nool xaafadda isli iyo guud ahaan deegaan baarlamaaneedka kamakunji ayaa lagula taliyey inay nadaafadda ku dadaalaan maadaama xanuunkan uu ka dhasho nadaafad darada dhegeystayaal bal aan dhegeysanna codadkan
anoo faadumo maxamed axmed liidhaho islii ka soo jeedo islii inuu daacunka dilaacay ee fadlan fadlan taariikh saddex ayuu bilowday ilaa taariikh labi toban ayuu soconaya uu ku egyahay marka takhtariin ayaa wareeganayaan xaafadahan waa laidinkugu imaanayaa ee xaafadaha dadka ha ku dhegaysanin ilbaabaha dadka ha laga furu fadlan marka daawada wax side effect ay leedahay ma lahan daawada si fiican ha loo qaato way fiican tahay dadkay ku habboonta waxaa waaye maamada xaamilada way qaadan kartaa maamada nuujinaysa way qaadan kartaa qofka sokorta qaba qofka preshaga qaba markaan u soo noqdo dhinaca nadaafintana musqulaha si fiican ha layskiga dhaqo markaa musqusha ka soo baxdid gacmaha si fiican ha layskiga mayro fadlan marka takhtariintana ha loo fududeeyo duyar ayaa noo hirtay marka fadlan goojo waaye ee, cirbadna ma ahan kaliina ma ahan ee, nadaafada siliina ha lagu dadaalo walaalayaalow mar- marka mid horta challenges badan aan islii ku aragnay aniga hataa waxaan ka mid ahay dadka wareeganahayo ee xaafadaha markaan ugu tagno maamayaalka waxay leeyihiin leeyihiin ilmahayna lama siinayo daawadaasayto marka dadka badi way diidahaya marka fadlan inaad diidiin ma rabna ee iskuulaha markaan tagno fadlan ilmaha inaad aadin daawada qaata ee ha u diidina waxay ilmaha qaar markaan weydin waxay leeyihiin anaga ee waalidiintain ayaa noo diidi daawada lama qaadanayo dhe madarasayaalka markaan tagnana fadlan ilmaha ha loo soo sheego daawada hala qaata dhaha diiwaangeliya teeda labaadan idiin sheegaya daawada cunuga hadduu qaatay oo madarasada lagu siiy ama iskuulka lagu siiy mar labaad lama siini karo laakiin first dose hadda waaye second dose saddex bilood kabacdi ayaa lidin siinaya daawada marka dadkay u habboon tahay hal sano wax ka bilaawd ilaa qof weyn hataa boqol jir hadaa tahay sagaashan jir siddeetan jir dhan way ku habboon tahay maamada sida idiin sheega nuujinin waa la siin karaa maamana xaamilad waa la siin karaa marka fadlan fadlan aan isla shaqayno takhtariintana u fududee ilbaabaha yaa lagu dhegaysanin ilbaabahana ha laga furo waxaa idiin sheegaa daawada qofkay ku habbooneen waa cunug hal sano ka yar marka cunug hal sano ka yar lama siin karo laakiin wax hal sano ka weyn waa la siin karaa daawadan anaka dhan waan qaadanay wax side effect oy leeda ma lahan wax dhib oy leedahayna ma lahan dhibaato ma lahan marka waa gooji yar saan idiin sheega afkaa laydinka gushubaa cirbadna maaha fadlan aan la diidin marka minister of of health ay ka imaaday wax la soo tijaabiye waaye marka daawo sayid ay u fiican tahay waa ogtiin anaka islii wasaqda sayid ay u badan tahay maanta ani haddaan guri dhisnaayo biyihii mataaro waaye ama biyaha sii weejaan cabi haynaa marka biyahana haaliska ka kariyo ama biyi nadiif eh oo no- noloshaada u fiican inaa cabtid waayo teeda kale marka qudaarta haddaa suuq ka soo iibsinaysiin qudaarta si fiican in liskiiga dhaq way fiican tahay gacmaha wax kasta cunaysid cunto haddaa cunaysid gacmaha inaad iska meertid si ayay u fiican tahay tan labaad cuntada haddaa soo reebtid hataa oo ina hadhow ku noqoto aa rabtid dabool si fiican u saara cunto qabowna la hala cunin cuntada ha layska kululeeya marka cuntada qabowga sometimes waxay keeni kartaa koleeraha koleeraha lagu sheegaan waa daacun waa xun yahay wasaq lay laga qaadaa in badan marka hadda dad badan ayaa u dhammaadeen dad badan isbitaalka ayay jiifaan dad badan waa laga daaweeyey marka daawadan ka hortag waayo oo ay fiican tahay hala qaata hala qaata soomaaliyey marka fadlan waxaan leeyahay aan isla shaqayno soomaaliya aan isla shaqayno daawada saaid ay u fiican tahay saasa ogaanaysin waa idin diiwaangelinaynaa afarta biri oo sehertee ha laga faa'iidaysto ruuxin qaadanin walaalayaalow hala qaata ilmaha ee, maamayaalka u sheegeena waalidiinta u sheegeen dadka suuqa jooga hataa ha la siiya qofkaan la siinin dakhtariintu ay wareeganayeen uwaca waxaa leedihin kaaliyana siin liima siinin marka daawo saas ay u fiican tahay waa la soo tijaabiya khadiija cabdi xasan sheekh baa la yidhaahdaa waxaan joogaa isli north waxaan ahay nyumba kumi is- waa isli communityna waan ku jiraa marka waxaa idin leeyahay maamooyinka ilmaha u diidayo inay tallaalka qaataan walaalayaalow u ogolaada ilmaha annaga tallaalka u ogolaada annaga keliya weeyaan waxa di- waxa maamooyinka ay diidan yihiin so dadka kaleo dhan way ogolaadeen soomaaliyey ilmihiinna u ogolaada inay tallaalka qaataan waa idin baryaynaa ilmaha dugsiyada macallimiinta u sheega ilmaha inay tallaalka qaataan kuwa iskuulaadka dhigto tallaalka inay qaataan nadaafadda aan si fiican ooga shaqayno nadaafad darrina way xun tahay iyadaa dab- keenaysaa cudurkanayto marka islii aaday da- cudurka loogu sheegay walaalayaalo waa idin baryaynaa inaad maamooyinka maamooyin baa meel kasta hogaamiye u ahee waa maama inaad kacdiin oo ilmihiinna aad tallaalka u ogolaatiin idinkaa la leeyahay idinkaa diidan dadkii shaqaynaya madowgii waa u diidan tihiin u ogolaada is- dugsiga macallimiinta u sheega ilmaha waa inay macalli qaataan kuwa dugsiga jooga iyo kuwa iskuulka joogaba waxaan u sheegaya ayagana inay kulligood wada qaataan dadkoo dhan waa inay qaataan dad weyn iyo dad yar yaraan iyo weyni ma laha wixii hal sano iyo ka koreeya waa inay tallaalka qaataan because tallaal cudurkanayto aaduu ugu jiraa islii is- kamkunji oo dhan buu ku jiraa dadkii kale way qaateen annaga islii keliya weeyaan dadka hadda madax adayg samaynaya waxaana ugu wacan waa maamooyinka iyo odayaasha aabooyinka ogolaada dawooyinkan in la qaato ilmaha waxba uma dhimeeyaan annaga waan qaadanay gabdho soomaaliyeed baa la socda wiilal soomaaliyeed baa la socda madowgi dadkeenni kalaa socda marka waa idin baryaynaa waa inaad saasayto samaysiin magacaygu waa maxamed cabdikariim nuur ku magac dheer shiine waxaanahay nin u adeego arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa xaafaddan kamkunji khaasatan islii saad la socotaan ama intiina badan aad og tihiin waxaa soo baxday maalmahan bilihii lasoo socday lasoo dhaafay cudurka la yidhaahdo daacuunka cudurkaasoo ka dilaacay nairobi siiba xaafadeennan islii kamkunji guud ahaan embakasi marsabet gaarisa iyo wajiya cudurkaas ayaa dowladda waxay bixisay tallaal oo wasaaradda caafimaadka ah tallaal ololihii tallaalkaasaa socdo oo la siinayo qof walbe cunuga hal sana ilaa iyo qofka da'da ah dhammaan waxaa muhiim ah inay qaataan tallaalkaas ka hortagga ah ee daacuunka intiina badan soomaalida waad fahamsantihiin waadna ka dharagsantihiin daacuunka inuu cudur khatar yahay waxaa laga qaadana waa nadaafad darrada goobaha musqulaha in la iska nadiifiyo hoteelada inta badan laga cunaa magaalooyinka markii la joogo maqaaxidaan u badannahay maqaaxidaha laftooda waa inaad iska fiirisaan nadaafadooda gacmaha waa inaad si fiican iskaga dhaqdaan guryahana carruurta ma aragtay markii waxaa laga yaabaa qof xanuunsan oo qabo laakiin oo aan calaamadihii lahayn qofkaasoo kale wuu sii faafin karaa tallaalkii bilowday taarikh saddex bishan saddexdeedii dadka intooda badan soomaalideenna way ka hor yimaadeen oo uma- ma fahamsana mana fahmin wuxuu yahay waxaan marka ka codsanaynaa culummada imaamyada macallimiinta dugsiga waalidiinta inay carruurtooda iyo ayaga laftoodaba ay daawooyinkaas qaataan ay u fududeeyaan shaqaalaha caafimaad ee guri guri tagayo dugsiyada imaanayo ilaa iyo waxay soconaysaa taarikh labiyo toban marka fursaddaas aan ka faa'iidaysanno ka hortagga tallaalka cudurka daacuunkana si fiican aan u qaadanno guud ahaanna nadaafadda xaafadeennana waa meel ganacsi ah aad ha loo wanaajiyo imaamyada masaajiddan waxaan ugu baaqaya inay masaajidda ka iclaamiyaan dadka inay qaataan tallaalkaas oo guri guri loo tegayo una wa- wanaagsan qofka shakhsiya nafsidiisa inuu difaac helo waana cudur khatar ah waxaa laga qaadana waa nadaafad darrada waad la socotaa xaafadeenna biyo-la'aana ka jirto biyahan gadana waxaa lagu keenaa intooda badan gaarigacmo meel laga soo dhaamiyo ma garanaysaan qaar booyadaa lagu keenaa biyaha waa inaad iska daaweysaan oo ku- daaweynta koloriinka ku ridaan waa inaad iska karkarisaan Eh, waana muhiim daawada inaad qaadataan maadaama nolosha maanta aan ku jirno biyo la'aanta ah biyaha nadiifna aan la helin ay muhiim tahay ka hortag in la sameeyo marka waxaan ku baraarujinayaa bulshadeenna eh, soomaaliyeed meel kastay joogaanba ilaa soomaaliya talaalku wuu ka socdaa cudurkan wuu ka jiraa kismaayo dhulkaas meelahaas dhan waa laga helay in talaalkaas shaqaalaha caafimaadka loo fududeeya qof walba oo guri kasta joogay dugsi iyo masaajidba meeshay yimaadaan iyo suuqba tallaalka la sii waa dhibco caag yar ku jiro oo hal mar qofka la siinayo waana wax iska fududoo macaan ma ahan wax qaraar ta- cirbadna ma ahan tallaal oo la- qofka la duraya ma ahan waa biyo jilacsan oo ku jiro caagad yar oo na- oo waana taasa tallaalkaas oo ka- daacuunka ah marka fadlan bulshadeenna waxaan idinka codsanaynaa idinku baraarujinaynaa inaad ka faa'iidaysataan fursaddaas waa kamkunji kelis fursad maanta la siinaya nairobi waa kamkunji iyo embakasi xaafadaha kale oo aan soomaalida deganayna waxay leeyihin maxaan annaga naloo takoorayo oo daawada annaga naloo siinay marka fursadaan haysanaa daawooyinkaas aan carruurteennana u ogolaanno annagana lafteenna aan qaadanno
waa hagaag dhegeystayaal halkaasi codadkaasi ay dirayeen dhegeystayaal oo eh, shakhsiyaadka dhegeystayaal ka shaqeeya arrimaha wacyigelinta bulshada haddaan halkaasi uga gudubna dhegeystayaal cod kasii horeeyey aada dhegeysateen dabcan dib aan idinkugu celinaynaa dhegeystayaasha haatan lasoo janqaaday bal codkaasna aan dhegeysana tunapatiana chanjo ya cholera vaccine kutoka tarehe tatu hadi tarehe kumi na mbili katika sabkaunti mbili hapa Nairobi ambayo ni Embakasi Central pamoja na Kamkunji. Kwa hivi sasa niko katika sehemu za Kamkunji katika Isili North, na tumepata kwamba watu wengi ambao wako nyumbani na katika mashule hawapokei hii chanjo na hii habari kwa umuhimu, na vile tunajua ni kwamba katika Nairobi County wakati kolera ilianza hapo Oktoba 2022 kwa Nairobi peke yake tumepata visa elfu mbili na mia mbili ambazo zilikuwa zimeripotiwa kufikia June 2023 na hapa Kamkunji peke yake tumepata visa kama 195 kuoneshana kwamba huu ugonjwa upo hata katika hii sub-county. Kuna wale ambao wanaugua bila kuonesha dalili na wanaweza kuambukiza wengine. Kwa hivyo wakati tunatoa hii chanjo, ni njia mwafaka kuona kwamba tunapunguza yale maambukizi ili watu wengine wasiweze kuambukizwa, na pia lazima tuangalie hatua zingine kama kuangalia environment ama mazingira kuwekwa masafi, tunawe mikono yetu kama ni maji ya kunywa tuweze kufanya kwamba yawe salama kwa kuchemsha ama kuweka zile tembe za aquatab na pia wakati tunaenda haja kubwa tunatumia choo vizuri kama ni zile diapers za watoto pia tunazitupa kwenye shimo la taka na pia tuangalie wakati tunakula chakula kile kimepikwa tukule kikiwa moto na zile zingine kama vile fruit salad na vegetable salad tuweze kuosha matunda yetu na mboga kabla ya kukatakata na kutumia pia tunahimiza kwamba wazazi waweze kupatiana ruhusa watoto wao waweze kupatiwa hii chanjo wakiwa kwenye madrasa wakiwa kwenye shule na hata wakiwa nyumbani ni hatua muhimu kwa ajili tukisema kwamba watu wanapata maafa na kufa kwa ajili wa ugonjwa wa kolera na tuna chanjo ambayo tunapokeza watu ni vizuri tujitokeze kwa wingi tuweze kupata hii chanjo na tumeshirikiana pamoja na star fm na wakubwa wa community katika isilii ili tuweze kuwapatia hizi habari. Hapa tulipata kama visa vinne hivi ambavyo watu wamepoteza maisha. Tungependa kusema wakati unapata ile dalili ya kuharisha ama kutapika, hata kabla uanzie kutafuta dawa, kitu cha kwanza ni uanzie kunywa maji kwa wingi. Katika kaunti ya Nairobi tunanuia kufikia watu zaidi ya elfu mia sita na haswa hapa Kamkunji tunanuia kupatia hii chanjo kwa watu elfu mia mbili themanini na mbili na mia mbili na ishirini na tano na tukiangalia leo ni siku ya sita na kufika hapo jana tulikuwa tumepata 57% Kamkunji peke yake. Kwa hivyo tukiangalia katika Kamkunji tunaona kwamba hizi namba pengine ziko chini kidogo, sababu kuna nyumba zingine wakiulizwa wapate hii chanjo hawaitikii. Pia tumetembea kwa shule zingine na madrasa, watu hawajaitikia.
waa hagaag dhegeystayaal halkaasi codkaasi haddii aan uga soo gudbo dabcan waxay ahayd haweeneydaasi em, waa madaxa dabcan eh, k- waa madaxa aan idhaahde dhegeystayaal horumarinta caafimaadka ismaamulka nairobi lilian mutua oo dabcan faahfaahin ka bixisay talaalka ka dhanka cudurka daacuunka oo ay sheegtay xitaa in lasoo bilaabay saddexdii bishan eh, sidoo kalena lasoo gabagabayn doonaa labaiyo tobanka bishan sideeda dhegeystayaal eh, dhammaantiin waa idin soo dhaweyneynaa dhegeystayaal weli eh, qaybihii hore qaybihii dhexe barnaamijka ayaynu soo dul istaagnay bal haatanna haddii aan soo qabto dhegeystayaal adeega qaybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal waana eh, shirkadda isgaarsiinta ee safaricom Dhegeyst- waa waa shirkadda aan iraahday waa bangiga n c b a dhegeystayaal eh, bank dhegeystayaal haddaba n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeenta ganacsiga iyo sidoo kale bangiyeenta eh, gaarka dhegeystayaal wuxuuna ku naaloonayaan dhegeystayaal inay bixiyaan adeegyo ku habboon baahiyahaaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square mall sli oo ku yaala dabaqa labaad ee aagga wadada generaal wayrunge waa bangiga ugu kabaca badan wadanka laakiin dhanka laamaha bangiga wuxuu leeyahay adeegyo ku qaasa adiga dhegeyste oo doonaya i- inaad kobciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiishada dhegeystayaal waxaad booqan kartaa dhegeystayaal laantiisa business bay square mall ama laamaha kale ee sida kenyatta avenue mamanjina city center wabera street gikombaha river road ee ka tirsan magaalada dhammaan ka wada tirsan magaalada nairobi sidoo kale guud ahaan wadanka ama wac nambarka ah eber toddobo hal hal eber konton iyo lix afar afar afar waa 0711 05 6444 ama emailka ah contact at ncba group com ama booqo shabakada ncba group com dhegeystayaal stafim codka gobolka waqooyi bari nagala socotaan dhegeyste hagaag dhegeystayaal soo dhowaada mar kale idin leenahay haddaba wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa dhowaan sheegtay dhegeystayaal in cudurka ah, in- in la bilaabay olala qaran oo ka dhan ah cudurka daacuunka oo talaalkiisa la bilaabay xogayaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka waa waaxda fayadhowrka mary kriuki ayaa sheegtay in ololahan laga fuliyey ama laga bilaabay dabcan qeybo ka mid ah ismaamulada wadanka kuwaas oo la sheegay inay halis ugu jiraan daacuunka meelaha laga fulinayo ayaa kala ah deegaanka koonfurta suuba ee ismaamulka homa bay bariga ismaamulka kajiado magaalada mooyaale oo ka tirsan ismaamulka marsabed deegaanada kamakunji bartamaha embakasi ee ismaamulka nairobi deegaan baarlamaaneedka waqooyiga wajeer deegaanka bariga mandera iyo machakos iyo sidoo kale garissa xogayaha ayaa sheegtay in wixii ka horreeyey sideed iyo tobankii bishii toddobaad ee sanadkan gudaha wadanka laga diiwaangeliyey kiisaska cudurka daacuunka oo gaaraya kow iyo toban kun boqol siddeetan iyo kow waxaa xanuunka oo- waxaa xanuunka u dhintay boqol sagaashan iyo lix qof oo ka mid ahay shacabka lix iyo labaatan ismaamul oo kenya ka tirsan waa idin soo dhaweynaya dhame- dhegeystayaal xilliganna waxaan soo gaarnay qeybihian dhegeystayaasha fursad usii lahayn dhegeystayaal si ayagana barnaamijka fikirkooda ugu biiriyaan baaqooda diraan ama fariinta ay doonayaan inay barnaamijka ku biiriyaan dhegeystayaal qadadka kala duwan ee idaacadda aad soo beegsan kartaan waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qadadkaas telefoonada ayaad kaga soo qayb qaadan kartaan dhegeystayaal dhegeystaha ugu horeeyaan fursadda siin doona iyadoona qodobka doodu yahay sidee xal waara loogu heli karaa ka hortegiisa cudurka daacuunka dhegeystayaal oo qeybo ka mid a wadanka laga soo tabiyey inuu dad saameeyey dhegeystaha ugu horeeya qadka telefoonka soo beegsanay ayaan fursadda siinaya soo dhawo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay
salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
haddii guuda baro kaunti madera waataa barnaamijku waa la socotaa waxaan filayaa waxaa la socdaa daacuunka soomaaliya iyo sida loo qaadana talaalka Aad- aad qaadashadiisa haa
wallaahi anaga waa noola keenay waana qaadan haynaa waxyaalo iska disiidin waa jira aniga horta waan cunay carruurtayda kulli waan gudsiiyey waan aad baan gartay u habboon in la isticmaalo moobaylka asaga in la isticmaalo aad bay uga badan maxaa yeelay wax dhakhaatiirta ay sheegeen in lagu guuro waan soo dhaweynaya waa waa sidee ka warqabka dadweynaha ee cudurkan sidee uga warqabaan miyay la socdaan talaal qaadashada aniga waa la qaadanaya waa la qaadanaya waa wareegaya niman baa wareegaya toban hadda dhowr bil waa lagu soo noqdeen way wareegayiin meel bay imaadayiin marka waxay qaadanayan waxa waa baadi badi waa qaateen wax ma la weymo oo ina gaarin oo baadiyi ku maqan ma waa la gaarin meel baa la wareegaya waan gartay
waxaan soo dhaweynaya arrinteeda aniga aad uga soo dhaweynaya in la qaato daawadeeda waa tahay
markaan meel walbana waxaan fartiin ugu farayaa in la qaataa daawada maxaa yeelay dhakhaatiirta ayaga unbaa baaritaan wixii cudurku qabta loo geynaya waxa ay soo sheegaan waa ina maaragtay lasoo dhaweeya waa hagee waa kaaga mahad celinaya
adigaan ku salaamaya waa kaaga mahad celinaya walaal sida wanaagsan aada barnaamijka uga qeyb qaadatay dhegeystayaal Ah, dhegeystaha kalehan qadka taleefonka soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya haddaba waxaan naga ogeysiisaa dhegeystayaal in talaalka uu bilaash yahay dhaqaale aan lagaa qaadin ama wax qarashaad ah aan lagaa qaadin dhegeystayaal waa mid bilaash ah oo ayna wadato mashruucan ama barnaamijkan ama ololahan ay wado wasaaradda caafimaadka ee kenya dhegeystayaal waa m o h ministry of health of luq- oo luqadda afka qalaad lagu yiraahdo dhegeystayaal dhegeystaha kale ee qadka taleefonka soo beegsanaya doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinaya soo dhow walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystahaasi ee qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale ayaan fursadda siinaya halo sta f m halo sta f m waa hagaag dhegeystahaasina qadka ayaa ka goy dib usoo beegsaan leeyahay dhegeystayaal oo ka qaqwaada wacyigelinta ee qaadashada talaalka cudurka kuwa cudurkan iraahda daacunka dhegeystaha qadka taleefonka soo beegsanaya soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay waa tahay dhegeystahaasina qadka ayaa ka goy dib usoo beegsa ayaynu leenahay dhegeyste haddaba bulshada dabcan bulshada ayaa waaxyaha horumarinta qaabilsan ee caafimaadka eh, ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan wacyigelinta iyo sidoo kale qaadashada talaalka ka dhanka ah cudurka daacuunka ama koleera loo yaqaadan dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal madaxa horumarinta caafimaadka ee ismaamulka nairobi lilian mutua ayaa dabcan bulshada ugu baaqday inay talaalka qaataan iyo muddada yar oo hartay oo saddexda beri ah inay ka faa'iidaystaan haddaba lilian ayaa xaqiijisay in talaalka la bixinaya uu yahay mid aan caafimaadka waxba u dhiminin oo xaqi- oo ay xaqiijiyeen hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalka dhegeystayaal oo ay xaqiijiyeen dhegeyste inuu badqab yahay dhibaato caafimaad darana uusan ku keeninin islamarkaana kahortagu u yahay cudurkan daacuunka oo nadaaf wasaqda laga qaada dhegeyste haddaba dhegeyste cudurka daacuunka uu cudurka daacuunka ayaa inta badan kusoo noqnoqda wadamada geeska afrika gaar ahaan dhegeystayaal waqtiyada abaaraha iyo xiliyada roobaadka dhegeystayaal ama roobabka da-ayaan haddaba si aan wax uga ogaano cudurka daacuunka dhegeystayaal waa cudurka waa cudur saameyn ku leh ama saameeya caafimaadka bani aadamka dhegeystayaal xanuunka daacuunka oo afka qalaad loogu yaqaano kolera waa cudur halis ah oo ku dhaca ubucda gaar ahaan xidmaha yar mindhicirka yar small intestan loo yaqaano islamarkaana waxyeelo u geysta inta badan inta badanna sababa ama keena shuban daran mataq tabaryari eh, iyo dhimasho haddana dhaqso la daaweyn kara dhegeystayaal ereyga colera waa erey kasoo jeeda dabcan asal ahaan dalka griiga ama griiga oo la micno ah sida qulqulka dheecaanka oo bilo oo kale dhegeystayaal taasoo ah eh, dhabar furan qulqul calool socod shuban oo micnaha ula jeedo dheecaanka bilo waxaa soo saara beerka waxaana kaydiya dhegeystayaal xamiitada dhegeyse cudurka daacuunka ama dadka qaar ay u yaqaanaan eh, dabaxawda oo inta badan soomaalida sidoo kale u taqaana shuban biyoodka iyo daacun calooleed waa cudur ka mid ah cudurada faafo oo luqada afka qalaad lagu yirahdo infectious disease oo ee soo raaca biyaha iyo cuntada oo loo yaqaano waterborne and foodborne disease sidaa darteed waxaa laga qaadayaa ama waxaa laga qaadayaa dhegeystayaal biyaha iyo cuntada wasaqda ayaa laga qaadaa cudurkaasi waxaa sababta oo keenta cudurka daacuunka bakteriyada la yidhaahda dhegeystayaal vibro coleri dhegeystayaal oo ah jermis ku dhasha inta badan biyaha la cabo iyo meelaha wasaqda ku fara badan tahay dhegeyste sidaan idiin soo sheegnay dhegeystayaal daacuunka wuxuu keenaa shuban aada u badan iyo mataq taasina waxay horseedi kartaa in qofka qaba cudurka daacuunka ay biyaha ka dhammaadaan jirkiisana uu fuuq baxa dhegeystayaal oo dehydration uu sameeya luqada afka qalad lagu dhaha ku dhaca waa fuuqbax ku dhaca taas oo haddana si deg deg ah wax looga qaban karin ama geeri horseedi karta dhegeystayaal sida badan wadamada cudurka halista uu ka dilaaco waxaa sababa safmar oo loo yaqaan epidemic waa safmar ballaaran taasoo ay dad badan hal mar wada qaadi karaan ama uu daacuunka mar wada haleelo xaaladaasina waxay dhalisaa cabsi ah in isu socodkii uu istaago oo dadka dhaqdhaqaaqooda la yareeya suuqyada iyo xirmaha ama goobihii ganacsiga la joojiyo si inan cudurka meelo kale uu u gaarin oo uu usii siifidin dhegeyste haddaba sidee looga hortegi karaa maxay tahay baaqa u direyso bulshada dhegeystayaal ee qaadashada talaalka kahortaga u ah cudurka daacuunka oo aada maalmahan looga hadalhayo gaar ahaan wasaaraddan caafimaadkana ha hadalhayso dhegeyste waa idin soo dhaweynayaa dhammaantiin qadadka kala duwana mar kale idin xusuusinaya waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka taleefonka soo beegsanaya ee doonaya inuu barnaamijka ka qabqaata ayaan fursad siinayaa hallow sta f m soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay hagaagdhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhammaantiin soo dhawaadaad leenahay mawjadaha kala duwanaa idaacadda aad nagala socotaan waa hal eber shan dhibic sagaal oo nairobi ah mombaaso waxaad nagala socotaan hal eber saddex dhibic shan gaariso iyo dhadhaab sagaashan iyo toddoba dhibic hal wajeeriya habaasweyn sagaashan iyo toddoba dhibic saddex hamsalaani taanarive balambala sagaashan iyo toddoba dhibic hal mandheera sagaashan iyo toddoba dhibic shan sidoo kale waa deegaanada dariskala waa degmada baled xaaba ee gobolka geda soomaaliya sagaashan iyo toddoba dhibic shan silamada degmada suuftu mawjadaasaa nagala socotaan isyelo sagaashan iyo laba dhibic shan marsabadii laysamo sideetan iyo toddoba dhibic toddoba mooyaale sideetan iyo toddoba dhibic sagaal muqdisho caasimada dalka soomaaliya sagaashan iyo toddoba dhibic eber kismaayo xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland waxaa nagala socotaan sideetan iyo sagaal dhibic shan dhegeyste ballegeysaha qadka taleefonka soo beegsanayaan fursadda siinaya soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay halow isa f m hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dib soo beegsan leeyahay intaynu barnaamijka ku guda jirno dhegeystaha kale ee qadka soo beegsanaya haddii aan fursadda siiyo soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay halow sta fm waa tahay dhegeystahaasi isma maqli karnaad moodaa dhammaantiin soo dhawaadaad leenahay halow sta fm soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay waa kaa gudoomi waa tahay qadka ayaa ka go-aad moodaa dhegeystaha si dib u soo beegsan leeyahay dhegeystaha kale soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay soo dhowow halow sta f m si wanaagsan aan kuu maqlaa magacaagii halkaad ku sugan tahay waa tahay barnaamijka waa la socotaan filayaa waa tahay dhegeystahaasina qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystayaal ee goor sheegtada markii soo dul istaagta dhegeystayaal tobanka barqanimo waxaad dhegeysan doontaan warka barqanimo inta ka horeysa dhegeystayaashaan fursadu siinayaa anagoona dabcan qeybaha dambe aan ku siiqeyna dhegeystayaal ee barnaamijka halo star f m soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay si wanaagsan aan u gudagala barnaamijka walaal waa hagaag macilada isgaarsiiniyada jirta dhegeystayaashu aan soo dhaweynaya dhegeystayaal qadadka kala duwanaya idaacadda soo bagsada oo aana nambarada kale ah eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka taleefonka ku jira ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinaya hallow star f m waa hagaag dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaal xigaha ayaan fursad siinaya hallow star f m magacaagii halkaad ku sugantaa walaal waa hagaag dhegeyste halo stafm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay halo stafm waa ku maqlaa walaal soo dhowo magacaaga halkaad ku sugan tahay halo stafm dhegeystayaas waxaad moodaa inuu qadka teleefonka jaray dabcan dhegeystayaasha kasoo qabgalaya ayaan idin leenahay dhegeystayaal barnaamijka oo aan saaka diiradda ku saarin ama maanta diiradda ku saarin hogaankista ee xaalad dalka ololaha qaran ee ka dhanka daacuunka iyo sidii loogu hortegi lahay talaal qaadashihiisana wadanka uu ka socdo qeybo ka mid ah dhegeystayaal nairobi ay ka mid tahay mandheere ay ka tirsan tahay gaarison ay ku jirto wajeerna ay qeyb ka tahay goobaha talaalka qaadashada ee ka socoto bulshadana loogu wacyigelinayo lagu boorinayo inay qaataan dhegeystayaal talaalkaasi maadaama uu badqab yahay la xaqiijiyey wasaaradda caafimaadka ee adduunka ay xaqiijisay sidoo kale midda gudaha ay xaqiijisa dhegeystayaal hay-adda caafimaadka adduunka yaraahda iyo wasaaradda caafimaadka ee kenya ay xaqiijiyeen dhegeystayaal badqabka talaalkaasi dhegeystayaal waa goojo dhegeyste maaha wax cirbad lagugu durayo dhegeystayaal ama wax qaraarna maaha waa wax iska caadi ah qaata ay leeyihiin bulshada dhegeystayaal ay sidaasba ayaa bulshada la farayaa haddaba sidee looga hortegi karaa daacunka dhegeystayaal maxay tahay baraarujintaada ku aadan qodobkaani dhegeysta waa idiin soo dhaweynayaa dhegeystayaasha dadka telefoonada soo beegsanaya ayaan fursada siinayaa hallow star f m soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay hallow star f m waa tahay dhegeystahaas qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale ee qadka telefoonka soo beegsanaya ee doonaya inuu barnaamijka ka qaqaata ayaan fursada siinayaa waa hagaag dhegeystahaasna qadka uma saamihin dhegeyste soo dhawaada mar kale ayaynu idin leenahay qeybihii dambena waa ku siqeynaa dhegeyste hallow star f m dhegeystaha weli qadka ku jiro waa hagaag haddaba wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa bilowday ololo qaran oo ka dhanac cudurka daacuunka wasaaradda ayaa sheegtay in ololahan ay ka socdaan ismaamulada qaar ee wadanka dhegeystayaal oo kuwaasoo waa halis sar ugu jira cudurka daacuunka haddaba meelaha laga fulinaya ayaa kalaa deegaanada koonfurta ama aan idhaahda deegaanka koonfurta suba ee ismaamulka homabay bariga ismaamulka kajiado magaalada moyaale ee ismaamulka marsabed waa deegaanada kamukunji iyo bartamaha embakasi ee ismaamulka nairobi deegaan baarlamaanaadka waqooyiga wajeer deegaanka bariga mandheera machakos iyo garissa xogeyaha ayaa sheegay in wixii ka horreeyay sideedii tobankii bishii toddobaad ee sanadkan gudaha kenya laga diiwaangeliyey kiisaska cudurka daacuunka oo gaaraya kow iyo toban kun boqol siddeetan iyo kow qof waxaa xanuunkan u dhintay tiri wasaaradda boqol sagaashan iyo lix qof oo ka mid ah oo ka mid ahaa shacabka labaatan iyo lix ismaamul dhegeyste qadadka telefoonada soo beegsanaya leenahay sidee looga hortegi karaa cudurkan dhegeystayaal oo inta badan laga hadalhayo waddanka dhegeystayaal hallow stafim dhegeystaha qadka ku jira ee soo beegsanaya soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay si wanaagsan aan ku maqla soo dhowow haye barnaamijka waa la socotaan filaya walaal ha walaalo haye maxay tahay fariintaada waxaan ku baraajinaya dadweynaha inay nadaafadda aada iyo aada ugu dadaalaan sax
baalka nadaafadda ku dadaan waa ku qabanayaa waa ankartay waan cudur alisa sax
nadaafadda aada iyo aad aa lagu dadaa cuntada karinaya iyo weelka cunaya iyo guriga iyo wax nadaafadda aada lagu dadaa taasa ugu sheega wada waa tahay dabcan way ku maqlayaan aan filayaa dhegeystayaasha waa kaaga mahad celinaya walaal sida wanaagsan aada barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystahaasi waan soo dhaweynayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan fursadda siinaya soo dhawo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay hallow stafem waa hagaag dhegeystahaasi qadka teleefonka ayaa ka go-ayay dib usoo beegsaan leeya intaynu barnaamijka ku guda jirnaa dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynaya dhegeystayaasha kale ee qadadka teleefoonada idaacadda soo beegsanaya ee doonaya inay barnaamijka ka qayb galaan ayaan fursadda siinaya hallow stafem waa hagaaga dhegeystayaal warkiisa lama hayaad muddo dhegeystahaasi oo aan ismaqli la-nahay soo dhawaada mar kale aad leenaha dhegeystaha kale ee qadka teleefonka jira hallow stafem soo dhawo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay
salaamu calaykum calaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu walaal faadimo aadan khaliif baan ahay faadimo aadan khaliif barnaamijka waa la socotaan filayaa maasha allah waan la socdaa waan gartay fariintaada walaalo waxaan daacuunka waxaas ma waxa u sababta ayaan ka hadalaa mise waxa lagaga hortegayaan kaga ka hadalaa iyo sida looga hortegi kara
ha iyo baraarujinta qaadashada talaalkan
ha waa gartay u gudagal
tare cudurka daacuunka ah waxaa lagaga hortegayaa ama maaragtay daawadiisu ay tahay waa in mar kasta oo ilmuhu een een waa xanuun ka dhasha nadaafad xumo صح iyo caloosha ibni aadanka oo cakiran oo jeermis ka buuxo waa صح
marka jeermiskii marka sidee qofka looga saarayaa weeye haye ama sidee lagoo hortegayaa weeye gartay
marka cudurka daacuunka waxa weeye waa cudur ka dhasha wasakda caloosha ku jirta wasakda caloosha ku jirta marka sidee looga saari weeye waxaa looga saarayaa Mhm.
een, mar kastaba inagu een, ilaahay nasteexooyin badan buu isiiyey ina siiyey laakiin dadku maaragtay garanhaya ama ko camalfala ma nihin
صح waayahay marka cudurkaas waxaa lagaga hortegayaa toddobaadkiiba hal mar ilmaha calooshooda in la dhaqo
waa tahay ma caloosha Waa.
gudaha sidee caloosha loo dhaqayaa ma gudaha mise banaanka haye maya gudaha waxaa weeye dhaqitaankaasi marka qof yar iyo qof weynba wuu u baahan yahay muxuu yahay haddii aad noo bidhaamisid Haye, dhaqitaankaasi haye
dhaqitaankaasi waxa weeyaan Mhm.
een caloosheenna dhaacaano badan baa ku jira Sax.
waa qaras baa ku jirta Mhm.
exection baa ku jira Mhm.
icid baa ku jira صح een dhacaankaas marka een marka mar alla markii maaragtay een uu calooshii ka bato jirhkuu gelayaa Waan jirka gartay.
markuu galana waxa weeyaan wuxuu u keenayaa een kolla calooshu kusoo noqonayaa marna jirhkuu gelayaa waan gartay markuu marka jirhka galo mar qandhuu keenaa oo waa kolka la dhaho egfashankiibaa yaa caloosha egfashan caloosha haya waa marka la leeyahay Mhm.
markuu caloosha uu maaragtay uu kaco uuna jirka gelinna waxa weeyaan ilmuhu wuxuu yeelanhayaa dibiro ilmuhu wuxuu yeelanhayaa een isoo sheeg een ama teedka oo ka istaaga ilmuhu wuxuu yeelanhayaa inuu lablaboodo waan gartay waayahay maxaa lagaga hortegayaa marka calooshii wixii ku jiray ee kacay sidee lagu daaweynayaa ama exfashankii ama qarastii sidee loo see loo soo saarayaa weeye haye marka ilmihii waa in calooshiisa la sifeeyo oo la dhaqo maxaa lagu dhaqayaa weeyaan Mhm.
daawooyinka qara marka kolkii daawo ilmihii waa in isbuucii laba jeer la siiyo haye Kow.
daawooyinaa lagu dhaqaaleeda haye ha daawo labada jeer la siinayo ama farmashiyaalka laga helayaa ama een- een, xarumaha mudaawaadka laga helaa xarumaha caafimaadka waan gartay haye Een, caloosha marka kolkii ilmihii calooshiisii la dhaqayo waa in laga soo saarayo qarasta Mhm.
iyo exfashanka waa tahay ugu dambeynna haye ma waayahay marka exfashankii marka wuxuu la socdaa marka kolkii qarasta lasoo saaro hadday daawadaasi daawo tayalade tayala ay tahay exfashankuna wuu soo raacayaa صح waayahay goorteen marka la qaras bixin hayaa ilmihii oo calooshiisa la dhaqaya oo ay ugu macaan tahay marka weeya Mhm.
haddana waktiga calooshiisa la dhaqayo waa waktiga uu hargabku ku dhaco Mhm.
ee ilmuhu maaragtay diif maaragtay ama qofka weyne xaa ka tufayo ama qofka weyne maaragtay een, uu caburan yahay xilligaasa caloosha in la dhaqa macaan ayaa mudan haye xilligaasaa mudan ha marka wixida marka hargabkan kolkuu iman hayaa wadanka soo garayo hargabku marka ma hargabkii hore mise kan hadda taagan Mhm.
kan hadda taagan karoonayaa mar kastaba ku dhex qarsoon oo ku dhex maartay een, isku qarinhaya صح kan keen hargabkiimii horena kolkuu hargabkeeni soo ga- uu hore inagu dhici jiray waxa weeyaan kolkaad ilmaha diif ku aragta ama qufac ku aragto isla markaba calooshiisa yaa la dhaqayaa caloosha marka kolkii la dhaqo hargabka marka kolkuu dabaysha hargabka ay timaado waa caafimaad laydh ah ama nasteexo ah rabbi inoogu deeqay een, waxna uu ku kacayo waxna in lagu soo saaro u baahan haye ugu dambeyntii
ha marka adi ugu dambays meeshan caafimaad lagagama salgaari karee waa een, waa tahay meel waktigaayna haye aawadeed
alxaasil waxa weeye markuu ilmaha hargabka ku dhaco yaa ugu macaan in calooshiisa la dhaqo waa kaaga mahad celinaya walaal si wanaagsan sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadataan kaaga mahad celinaya shukran haddaba dhegeystayaal intaanan barnaamijka dhegeystayaal qaybihiisa kale aan usii gudbin haddii aan soo qabto ah, adeega qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal waana bangiga n c b a n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida ah, bangiyeynta ganacsiga iyo bangiyeynta gaarka waxaana ku nooloonayaan inay bixiyaan adeegyo ku habboon bangiyada ama baahiyahaaga aan idhaahde bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square mall ee slee ee ku yaala dabaqa labaad ee aagga waddada generaal wayrunge waa bangiga ugu kabaca badan waddanka ee dhanka laamaha laanta cusub ee islii ayaa noqonaysa mid aad iyo aada uga faa'iideystaan ganacsatada xaafadda waayo xarunteeda ganacsi ayaa aada ka soo baxaysa ah, kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud uma baahnid inaad magaalada aado ama xarumo kale ah bangiga u tagta dhegeystayaal bangiga wuxuu leeyahay adeegyo kuu qaaso adiga dhegeystayaal adiga doonaya inaad kubciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiishaaba dhammaan macaamiisha haddaba ka faa'iideysa maalgelinta guryaha bangigu wuxuu bixinayaa ilaa eh, boqolkiiba shan bo- waa boqolkiiba shan waa waa boqolkiiba eh, oo shan lagu sii daray dhegeystayaal waa boqolkiiba boqol oo shan lagu sii darda- waa shan lagu sii daray maalgelinta deymaha guryaha oo boqolkiiba toddobaatan ah maalgelinta deymaha dholalka oo boqolkiiba boqol ah maalgelinta deymaha dhismaha dhegeystayaal bangiyeenta goobaha shaqo waa qeyb ka mid ah xaalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siinayo iyadoo loo marayo nidaamka shirkadda dhegeyste ha ka welwelin xaggee lacagtan geeyaa iyo bangigee igala qeyb qaadanaya kobaca ganacsigeyga waxaa baahiyahaaga dhan daboolaya bangiga n c b a waxaad booqan kartaa laantiisa business bay square mall ama laamaha kale ee sida kenyatta avenue maminginas ee city center wabera street gikomba river road oo ka wada tirsan dhammaan magaalada nairobi ama guud ahaan wadanka ama waaca nambarka ah eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar ama emailka ah eh, contact at n c b a group com ama booqo shabakada n c b a group com dhegeystayaal aan kugu dare waa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom iyo adeegeeda hakikisha shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walbo waxayna had iyo jeer ku dadaalaysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay doonaysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg uu awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magaca waa magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta la isugu dirayo lipana empesa iyo wax kala iibsiga lacag caddaana dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanka casriga ee loo yaqaana smartphones keliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan dhegeyste ilan horaa loo yidhi hubsiina hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursado inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeyste dhegeyste haatan adeega hakisha waxaad ka helaysaa qaybta sim tolkid ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofkana markuu embesa isticmaalayo waxaa usoo baxaya halka uu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada ka alamin dhegeystayaal aan dib ugu soo laabano gabagabadii aynu ku guda jirnaa dhegeystayaal ee ee barnaamijka dhegeystayaal xaaladda dalka ayaynu ku eegeynay gaar ahaan ee ololaha qaran ee ka dhanka daacuunka dhegeystayaal ama koleeraha dhegeystayaal haddaba qeybihii hore ee barnaamijka aad kusoo dhegeysateen codad kala duwan baaqli- baaqiyo la diray bulshada lagu booriyey inay qaataan talaalka cudurka covid nneteen raalli noqda waa talaalka cudurka ee, dabcan daacuunka dhegeyste haddaba dhegeystayaal saraakiisha maamulkii dowladda dhexe iyo shakhsiyaad walla ee arrimaha bulshada ayaa dowla ayaa shacabka ugu baaqay inay qaataan talaalka dhegeystayaal waxayna faahfaahinno ka bixiyeen in talaalka ka dhanka cudurka daacuunka la bilaabay saddexdii bishan isagoona lasoo gebagabayn doono labaiyo tobanka bishan sideeda dhegeystayaal waxaa shacabka ku nool ismaamulada wadanka loogu baaqay inay qaataan dhegeystayaal waxaana dadweynaha loo xaqiijiyey in talaalka la bixinay uu yahay mid aan caafimaadka waxba u dhimaynin oo ay xaqiijiyeen hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalka dadka dabcan dhegeystayaal shacabka ayaa loogu baaqay sidoo kale inay ka faa'iidaystaan maalmaha hare ee talaalka la bixinaya waalidiinta macalimiinta ayaa lagu booriyey inay caruurta u ogolaadaan inay in talaalka ka dhanka daacuunka la siiyo sidoo kale dadweynaha ku nool xaafadaha ama ismaamulada wadanka ayaa lagula teliyey inay nadaafadda ku dadaalaan maadaama xanuunkan uu ka dhashay dhegeystayaal nadaafad darada dhegeyste codad baad kusoo dhegeysateen oo arrimahan hadda aan idin halkan idinkaga sheegay dhegeyste sidee arrinkan looga hortegi karaa bulshadana sidee loogu wacyigelin karaa inay qaataan talaalka cudurka ah, daacuunka dhegeystaha qadka taleefonka halo star fm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugantaa
Hello.
si wanaagsanaan ku maqla soo dhowo walaal وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد الساعتين برقم مرس barqa lamid ah walaal
وهذا الحرية هو جوج من هذا النفي مملكة المنرة si wanaagsan waa deegaan baarlamaaneedka lefey si wanaagsan لما عندي شيء قالوا الحد كنت حم واسرامي sagaalka bacdi horta barnaamij mudarka waa mahadsantihiin waa silamada oo le waxtar ah waayo waa wax balaadinimada wax usraayo waan gartay marka waxaan leeyahay eh, soomaalida waxaan leeyahay waxay aaminsiin oo maxyaana waxyaalaha qarafaadkeeda iska dhaafaan Eh, caafimaadka dadkan hadda sameynaayo waa dad oo macnaha eh, wax usoo bartay oo dadka wax usoo bartay oo inay dadka caawiyaan ugu talagalay sax waa maadaama uu bilaash yahay
aa wadana baraagsiyahay waa una xilligii eh, maxaa la yidhahaa eh, covid nineteen ama kalo livry haddii macnaha dadka talaga qaataan ma- hal sano kadib wuu dhimanaya intoo kale kadib waa dhimanaya saan wuu dhihaya waxay kulle may noqon dadkii caafimaad iyo nabaciyo waxay ka qaadeen filoobay ka qaadeen dhinaca xagga talaalka covid nineteen marka tanna saas bay dhima tahay marka waxaan dhigayaa dadka eh, eh, waalidiinta eh, ha u dhigulaadeen caruurtooda iyo macnaha ha siiyaan ha qaateen daawadaas Waa tahay.
midda kale waxaan leeyahay dadka qaas ahaan eh, soomaalida xukuumadda soomaalida ku nool waqooyi bari eh, waxyaalahaas macnaha ma u dhagolugla uma dhaga buleysho eh, idinka idinka macnaha ha- ha qaatela daawada wax badan bay taraysaa eh, midda kale meelaha takhtarinta ay gaarin oo macnaha oo waxyaala badan oo macnaha cudurkii looga hortaga jira eh, waxye waxay gelin doonta eh, takhtarinta in la qaato ama daktoorada in la qaato waayo eh, xagga nadaafadda in labuwan laga dhigo waayo eh, cuntada iyadoo diirno kuel in la cuno waayo eh, waxyaala badan iska ilaaliyo waayo xagga nadaafadda oo macnaha diinteena waa suuban ay sheegtay kolka waxaan leeyahay daawadana hala qaato in la cabto talaalka hala qaato nadaafadana macnaha waxaa leeyahay fiican macnaha halogu taxtaa ilaa ka waxoogsadaan dhaqan maras
la mid a walaal waa kaaga mahad celinaya sida wanaagsan dhegeystaha ugu dambeeyaan fu- dabcan fursadda siinaya halow stafm soo dhowo walaal magaca geelkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay eh, dhegeystaha kale ee qadka taleefonka soo beegsanaya haddii aan asna fursadda siiyo soo dhowo walow soo dhowo walaal magaca geelkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa dhegeysta ka go-ay dib u soo beegsa dabcan dhegeystaha kale halow stafm walaal soo dhowo
halo saafo waa ku maqlayaa star fm soo dhow waa waa axmed cumre joofooko waataa barnaamijka u gudagal waa la socotaan filaya
hadda hada u kala gala Mhm.
Eh,
waa hagaag dhegeystahaasi qadkaa ka go-ay intaas haddaan ugu gudbo dhegeystayaal bal intaanan barnaamijka soo gabagabeyn haddaan adeega barnaamijka qaybta ka ah haddii aan soo qabto waana bangiga n c b a n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiyo badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeynta ganacsiga iyo bangiyeynta gaarka wuxuuna ku naaloonayaan inay bixiyaan adeegyo ku habboon baahiyahaaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square mall slee oo ku yaala dabaqa labaad ee aagga wadada generaal wayrunge waa bangiga ugu kabaca badan ee wadanka ee dhanka laamaha laanta cusub ee slee ayaa noqonaysa mid aad mid aad ka faa'iidaysato dhegeystayaal oo ganacsatada xaafadda ay ka faa'iidaystaan waayo xaruntaada ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud uma baahneed inaad magaalada aaddo ama xarumo kale aad bangi u aadid bangiga wuxuu leeyahay adeegyo kuu qaasa adiga dhegeystayaal adiga doonaya inaad kobciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha dhegeyste maalgelinta guryaha bangiga wuu bixinayaa ilaa boqol lagu daray shan oo oo boqolkiiba ah maalgelinta deymaha guriga oo toddobaatan boqolkiiba ah maalgelinta deymaha dhulka i- iyo boqolkiiba maalgelinta deymaha dhismaha bangiyeynta goobta shaqada waa qayb ka mid ah xalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo iyadoo loo marayo nidaamka shirkadda dhegeyste ha ka welwelin xaggeen lacagta geeyaa iyo bangigee igala qayb qaadanaya kobaca ganacsigayga waxaa baahiyahaaga dhan d- daboolaya bangiga n c b a waxaad booqan kartaa laantiisa business bay square mall ama laamaha kale ee sida kenyatta avenue mamanjina city eh, waa mamanjina sidoo kale city center wabera street gikomba river road oo ka wada tirsan dhammaan magaalada nairobi ama ismaamulka nairobi ama guud ahaan wadanka ama waac nambarka ah eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar ama emailka ah contact at n c b a group com ama booqo shabakadda n c b a group com dhegeystayaal halkaasaan barnaamijka hogaankaysta ee xaaladda dalkan ku eegeynay dhegeystayaal ololaha qaran ee ka dhanka daacuunka dhegeystayaal oon bulshada dabcan way ka qayb qaateen dhegeystayaasha codadna way dhegeysteen wacyigelintaasna way qaataanaan u malaya dhegeystayaal oo talaalka way qaadan doonaan aan filaya dhegeystayaal intaanan qaadanin oo ka cabsi qabsa talaalkaasi maadaama la sheegay inuu badqab yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal halkaasaan kusoo xiraya